Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa waxaa gaaray wafdi ay hogaaminayeen madaxda Carab Digital Company oo ah shirkad ka shaqeysa horumarinta iyo dhismaha dekedaha. Wafdiga ayaa waxaa aqalka madaxtooyada Koonfur Galbeed Soomaaliya ku qaabilay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis xasan maxamed laftigareen iyo qaar ka mida golaha wasiirada maamulkaasi axmed maxamed xuseen wasiirka wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed Soomaaliya ayaa ka warbixiyey safarka wafdiga iyo sidoo kale qorshayaasha lagu dhisayo dekeda Baraawe mayba baydhawaha deeray wafdi heer sare eh u hogaamiyayeen madaxda shirkadda Arab Digital Company oo fadhishay Kuwait iyo Masar oo geeka baydhawahani booqdi wafdiga oo la kulmeen shirno la qaadaleen madaxweynaha iyo qaar ku mid ah golaha wasiirada iyo ganacsatada reer koonfur galbeed ayaa ujeedadii waliba haytay sidii la hormarin lahaayey ama la dhisan lahaayey dekedda degmada baraawe ama caasimadda dowlad goboleedka koonfur galbeed ee baraawe oo run ahaantii deked istraatiiji ah muhiimnan ee maylaraay isku socodka iyo dhaqaalaha maylaraay dalka guud ahaan muhiim nagada doonta haddii lahay er ujeedadii oo waliba haytay inay dekedaas la dhisa oo maalgashi la kasuubiye boqolkiiba boqolna iyo maalgeliyan marka discussion far badan la kusuubi wadahadalla laku gali wali rajeena in oo maalmaha taa socda haddii lahay er go-aan laha kusaara doono dowlad go-aanha kusaara doonta baahidii unoo ogna dekedaas siya muhiimka reer koonfur galbeed oo ilaa iyo haddi deked shaqeeyaasan haysana iyo mayba rajeena insha allahu inay dekedaas iyo helaan shaqa abuur fara badan laku hela maylaraay dhaqaalaha iyo guud ahaan amniga naftarshaba in oo kuran qaada doonta insha allahu yaa rajeeyaana wafdiga isfaham iyo maylaraay ayaa ka dhammaysadeen dowladda koonfur galbeed maalmaha taas socdan wala rajeeyana inay shaqada la gudagala oo hooley horeylan socda dekeda baraawona dhismashe mardhow la bilaabo doono insha allah saas oo kale weliba kooyi doone bilaha taa socota wafdi kale oo heer sare eh oo shirkadaas dadkanka sare madaxdii ayaa wadanka deeri doonaan wali la dhamaystiro doone heshiiska iyo walilakeliya la dhamaystiro doona mar dhowna insha allah waliba rajey doona dekeda baraaw inay la dhisa oo reer koonfur galbeedna barwaaqo iyo amni iyo nabad iyo walkasta insha allahu yaa maylaraay aan rajeeyaan oo dekedaas la dhisa insha allahu assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu